barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatra wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o a barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa toddobaadkan igu martiya dhotar cabdulqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunnada maskaxda iyo weliba sida loo xanaanayo dadka qaba xanuunnadaas dhotar cabdulqaadir xuseen waxa uu haatan ka howlgalaa xarunta caafimaadka tawakal ee islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waana qaybtii saddexaada waxaa jira dad maaragtay xoogaa madaxa laga galay ee dad soomaalidana waxay dadkaasi ula dhaqmaan iyaga oo silsilado ku xira oo guriga ku haaya waayo waxay leeyihin haddii aan sii dayno ama qofuu daqraaya ama dhibaatuu geysanaya marka dadka silsiladaha ku xiraya dadkaasi xoogaa madaxa laga galay maxaa aad kula tali leed qofka xanuunsado oo madaxa ka xanuunsado in silsilad lagu xiro waa dembi waxa weeyaan xuquuqda asaasiga qofka ayaa meel looga dhacay ma aha in la xiro waxa weeyaan qofka in la daaweeyo isagoo bulshadiisa ku dhex jira weliba midda ugu fiican waxaa weya hadduu qofkaas leeyahay dad hadduu leeyahay reer walaalo aaba iyo hooyo asagoo gurigiisii jooga in la daaweeyo marka qofkii degdeg u bogsanaya laakiin haddii la xiro qofki oo dhibaato loo geysto oo laga cabsado oo gudi maaragtay oo laga cararo qofka waa sii walaalinaya waa xaaladiisa waa sii xumaanaysa waxa laga daayo dadka la xirxirayo waa la daaweyn karaa qofki waa shaqaysan karaa waa guursan karaa reer buu dhaqan karaa intuu qofka caadiga sameeyey waa qof caadi ah de haddii la daaweeyo laakiin takooridda wey waxa ugu daran takooridda waxa keenaya waa cuqudada aan ka qabno waa gartay qofka hadduu waasho waa la naadaa ee ma bogsado waa been qofka waa bogsan waa hadal ay soomaalidu iska samayso qabsan karaa halo asalaamu calaykum magacayga waa farxiin maxamed waxaan doctoorka weydiin lahaa haye hooyooyinka qaar baa marka umulaan umusha kadib uu ku dhacaa xanuunka maskaxdu maxaa kaasoo kale sababa naagta markay dhasho horta waxaa ku dhaca waxaa qof kasta ma aha waa marmar dumarka waxaa ku dhaca xanuunadan maskaxda ay ku dhacaan waxaa jira wax la yihahdo postpartum blues oo aan ahayn wax weyn oo qofkii naagtii markay dhasho niyad jab iyo xoogaa yar maaragtay si iska noqonayso waxaa xoogaa ka culus waxaan la yidhaahdo postpartum depression postpartum depressionka isagu maga qaarkood xataa wuxuu gaari karaa khatar khatara haddaan degdeg loo fahmayo wax loo qaban hooyadii waxaa ku dhacay niyad jab waxay aaminaysaa inaysan waxba qabsan karin waxay aaminaysaa ilmahan hadda dhashay inuu yahay cunug yar oo aan waxba daafac lahayn oo u baahan in la ilaaliyo iyadina aysan waxba u qaban karin qaarkood xataa waxaa dhacday marka qaarkood hooyadii inay dhasheen niyad sababtoo ah waxay isleedahay ilmahan hadda dhashay oo saan u tabaryar oo saan daciif ku ah oo la daafac u baahan adigaan waxba u qaban karin waxaan roomba inuu adduunka isaga tago saasay u fikayaan waa postpartum depressionka markuu siviir yahay haddaan la daaweyn hooyadii aan waxba qaban waxaa kaloo jira psychosis psychosis marmarna ay soo raacaanba waxa weeyaan qofkii daadka waalanaysaa waxbay arkaysaa waxaa meesha joogina arkaysaa waxaasoo dhan marka ay soo raacaan marka qaarkood xanuunkan la dhaho bipolar hadday hooyada u qarsoon tahay way soo raaci karaan xanuunadan waxaa fiican hooyada markay ilmaha dhasho in si degan loo fiiriyo haddii lagu arko calaamado yado aan caadi ahayn in aada loo waraysto ama la taageero dadkeedii weliba hooyada markay dhib qabto weyaan markuu xanuunka kusoo baxay haddii ay ku dhasho maaragtay meel cidla ah dadkeedii aysan la joogin ama dadkeedii ay tuureen oo dayriyeen ama aan waxba loo awoodi karin markaasoo kale weeyaan marka ay dhibaatada ku dhacayso kuwaasaa u badan xanuunka maxamuud axmed xasan weeye waxaan aniga hadda ka hor la kulmay nin maaragtay isdili raba oo naftiisa had iyo goor doonayo inuu isdilo oo marka kale aad aragtid dushiisa oo caadi u labisan qof caadi aad moodaysid laakiin had iyo goor doonayo inuu isdilo oo maaragtay la waardiyeynayo laakiin muuqaal ahaan adiga kuula eeg inuu caadi yahay adiga maa la kulanta qofkaasoo kale la kulmo maxaa laga qaban karaa qofka qofka bal nooga sheekay siduu rabayo inuu isu dilo wuu qaylaa marka waa qof dhalinyaro ah aadna wuu soo jeedaayo soo jeedkiisaa badan wuuna qaylaa marka mararka qaarkood wuxuu isku dayayaa mar intuu madaxu xanuuno inuu isdilo maaragtay oo xanuun uu dareemayo marka inuu isdilo isku dayayaa marka qofkaas waa qof aada u qayla marka adiga muuqaal ahaan aragtidna dusha wuxuu ga eeg yahay qof caadiya oo aan waxba qabay oo labiskishiya caadi u labisana aan waxba qabin wa waxaan u qaatay su-aashii ay tahay qof raba inuu isdilo oo dhowr jeer isku daya inuu isdilo horta waxaan idin sheegayaa waagii soomaaliya waagii hore xanuunkan la yidhaahdo isdilka qofka inuu isdilo ama isku dayo inuu isdilo ma badnaan jirin laakiin dagaaladii iyo waxa markay dhaceen kabacdi qixii dhacay oo la kala cararay ayaa aada waxa usoo batay isdilkii isdilka waa jiray oo cudurradan hadda aan ka sheekeyno dhan weligood waa jireen wax hadda soo baxay maaha intuu aadana jiray waa jireen cudurrada laakiin waktiga waxaa badan xanuun xanuuno qaaraa badan cudurrada maskaxda waayahan dambe aaday usoo bateen waxaa kamid a marka depressionka xanuunka la yidhaahdo qofka wuu niyad jabayaa qofka wuxuu aamin yahay inuusan waxba qabsan karin qofka wuxuu aamin yahay inuusan waxba ahayn qofka wuxuu aaminayaa dhibaatooyinka joogtada ah iyo challengeska joogtada nolosha inuusan ka bixi karin wuxuu aaminayaa inuusan nolosha maaragtay wajihi karin wuxuu isleeyahay waxaan kama bixi kartid wax walbaa culeys wax walbaa buur noqonaya marka wuxuu jeclaysanayaa adduunka inuu isaga tago waayo dhibkiisa qofka inuu dulqaadan karo mar haddaa aragto qof isku dayay inuu isdilo mar labaad isku dayay waxay u badan tahay mar dambe inuu ku guulaystaba marka waxaa fiican qofka marka u horreyso laga dareemo isbedel xagga dabeecadiisa maxaa laga qaban karaa marka arrintaas gurmado qofkii loo soo dhawaado taakuleen la siiyo family support asxaabtiisii dadkiisii deris ehel qofka in isugu too gacan la siiyo loo soo dhawaado mar haddii qofka uu dareemo maaragtay inuu dan leeyahay oo ehel leeyahay oo dad ka maxay jiraan oo maaragtay jecel wanaagiisa waxay u badan tahay inuu takliifsiga caafimaado markaas lagu raadiyo consular consular dadaha loo raadiyo oo markaa waxaa kaloo kamid a waxaa lagu daawinta qur-aanka iyo wadaadada haddii qofka qur-aanka u akriyo wuu wuu iska dayaa wuu qabobaya dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii oo uu marti igu ahaa dr cabdulqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunada maskaxda iyo sida loo xanaanayo dadka qaba xanuunadaasi oo ka howlgala xarunta caafimaadka tawakal ee islii ee magaalada nairobi waa nagay taas intaan barnaamijkoona kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiin bida kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgely intaasina waxaa inuugu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacadan v o a